بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارة ماشي سوق تمدي رقي دمر بوا السلامية سلام كجلال ما أنت وحكم تهاي مالمها تاريخي جاء سوماليا العصب ويان دبعا سومرني وحنسول مدي أرن أبي أد مهم هو دولة مدى سوماليا مانته oo marar badanoo horena muxuu ahay howl soo qabsanto soo dhacday ahayd maantana sii dhacaysa mar kale haddii aan la yidhaahdo aan rajaynayno inay noqoto mid aad iyo aad muhiim ah soomaaliya wax uga tarto galabta marka waxaa farxad iyo sharaf weynii ah in aan magacaabo ambasador cumar cabdulshahiid inuu noqdo prime minister of soomaaliya waxaan rabaa ambasador cumar waa wada garanaysaan waa safiirkeenii ugu dambeeyey magaalada washington ee dalka maraykanka laga soo bilaabo kow iyo sagaashankii ilaa hadda safiirkuma inaan lahayn magaalada washington dalka maraykanka safaaradaas oo muddadaas dhowr iyo labaatanka sano xirnayd ayuu hadda soo agaagumay oo soo furay shaqo aad iyo aad ugu wux badana ka qabtay safaaradda furitaankeedii iyo cilaaqaadka dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya udhexeeya intaba ambasador cumar waad garanaysaan waa ra-iisal wasaare hore ayuu dalka ka soo noqday muddadeena jimciyada qurmaha ka dhexeysa ayuu la soo shaqeeyey waxaan rajaynaynaa hawshii socotay dalka ee muddaday soo socotoo dhan horumarka soo sameyneysa ee mar walba meel soo gaaraysay in ay halkeedii si xowlia uga sii socon doonto oo aanay ku qaadan doonin waqti dheer oo la qabsi ah iyo maxaanku raha dibulihiis ah amba dibudhac ah inaanu imaan doonin ayaan rajaynaynaa oo hawshu muxuu ahay maalinta saacadda halkan aan ka dhaqaqnaba ay halkeedii ka socon doonta haddii alla yidhaah ambasador cumar waxaan farayaa ra-iisul wasaaraha cusub in uu soo magacaabo xukuumad cusub oo maxaa ah noqota xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xukuumaddaasoo aan rajaynayno inay ahaato xukuumad qancisa raalli garaysa raalli ka wada yihiin ka wada tirsan yihiin dadka soomaaliyeed oo dhan sida ay u dhan yihiin qaybaha kala duwan ama muxuu ahay beelaha ku kala duwanaadeen ama gobolla ha ku kala duwanaadeen ama fikir iyo tala siyaasadeed ha ku kala duwanaadeen dhammaanba mid raalli garaysa inay noqoto aniguna muxuu ahay hortiina waxaan ku ballan qaadayaa ra-iisul wasaaraha cusub inaan ku garab istaagi doono oon kala shaqayn doono sidii hawshiisa xilkiisa qaran ee waajib oo ugu guulaysan lah waxaa kaloo rabaa inaan ku daro in magacaabista ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmarke inay ahayd go-aan anigu aan gaaray ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan sida uu dastuurku farayo kadib kadib markii aan la tashiyo badan aan la sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta intaba xaqa dastuuriga ah ee madaxweynaha jamhuuriyaddu leeyahay ayay ahayd magacaabista waan sameeyey la tashigii loo baahnaa iyo intii duruufuhu ay noo saamaxayeen ee aan la tashanaynay dadka soomaaliyeed ee qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta ama bulshada ah iyo dadka saaxiibada soomaaliya la ah ee u taagan had iyo jeer soomaaliya inay guulaysato inay ku garab istaagaann waan kala tashanay waxaan rajaynaynaa in ilaahay idankiis ay noqoto dowladda xukuumadda cusub ee dhismaysaa hismidiisii sahlan oo dhib yar usoo gudbin lahayd uguna guulaysan lahayd hamiga aan leenahay ee soomaaliya oo dhan ay leedahay oo waaweyn oo ay ugu weyn yihiin in dalka lagu soo dabaalo nabad laguna guulaysto lana soo gebagabeeyo dagaalka xanuunka badanna ee muddada dheer ee qolooyinka nabadiidka ah ay shacabka soomaaliyeed oo dhan kula jiraan in ay qayb weyn oo hormuuda iyo ka qaadato ay xaqiijiso dhismaha maamul goboleedyada kuwii hadda dhisanna sidii ay usii xoogeysan lahaayeen u taabageli lahaayeen kuwa dhimana loo dadejin lahaa oo dhammaan dalkoo dhami uu ka dhaboobi lahaa nidaamkii bilowgii nidaamka federaalka ee aan ballan qaadnay in aan samayn doono sidoo kale meelmarinta hindisya hindisa sharciyeedyada muhiimka dalka u ah inay sida ugu dhaqsiya badan baarlamaanka ugu gudbiyaan kuwii aan weli loo gudbinin kuwii hore ugu gudbay baarlamaankana waa sidii u gudbeen dib u soo noqosho ma laha kuwa dhimanna inay dadejiyaan sidoo kale xukuumadda cusub waxaan ka rajaynaynaa dhaqangelinta si sahlan oo deg deg ah oo dhibyari ah in ay u dhaqangeliyaan hiigsiga laba kun iyo lix iyo toban oo aan rajaynayno inuu soomaaliya taariikhdeeda bej cusub oo la furay uu noqon doono haddii aan gaarno laba kun iyo lix iyo tobanka ilaahay idankiisa xukuumad cusub waxyaabaha kale oo aan uga fadhina waxaa ka mid ah horumarinta hay-adaha amniga isku dhafka ciidamada aan horey u ballan qaadnay xukuumaddii horena ay wax ka bilowday oo socday oo ah wiilka qoriga haysta ee jooga laawi cadda ilaa maxaan ku rahday ras muxuu ahaay raasgamboodi inta udhaxaysa oo dhan maxaan ku irahday in ciidan leh muuqaal qaran oo soomaaliyeed oo daacad u ah dalka iyo dowladnimada iyo diinta in maxaan ku raha sidii loo dhisi lahay ugu dhaqsaya badan oo ciidamada joogaaye laisugu dhafi lahay ayadana waa muhiimadaha kaloo waaweyn intaasa dhan waan kusoo koobo kuwa ugu waaweyn iyo inta kaloo badan waxaan rajaynaynaa xukuumadda cusub inay noqon doonto mid wada shaqayn fiican laleh baarlamaanka federaalka soomaaliya wada shaqayn laleh xafiiska muxuu ahaay madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka sidoo kale wada shaqayn fiican laleh maamul goboleedyada dalka ka jira kana shaqaysa kuwa kalena inay dhismaan dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan gaarsiinayaa in xukuumadda cusub iyo prime ministerka uu hogaaminayo inaan aad iyo aad amal badan iyo rajo badan aan ugu xirayno oo ah soomaaliya inay hore u socoto oo marna aanay dibna u noqonin annay hakanina oo meesha ay joogto aanay ku daran intaa kadib waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo adiguna aad iga soo dhoweysaan ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya